mashruuca biyo ballaadhinta ee magaalada boorama ayaa maalintii shalay waxaa xadhigga ka jaray wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan mashruucaasi oo la bilaabay muddo ku siman siddeed sano ka hor taas oo sahamin iyo ceelal cusub laga qoday galbeedka magaalada biyo ballaadhinta ayaa wax weyn ka tari doonta baahida biyo ee ka jirtay magaalada sida uu tilmaamayo guddoomiye ku-xigeenka degmada boorama yaasiin daheeye aadan mashruuceennii muddadaa soo socday oo ah aan filayno inuu noqon doono biyaha baahida iminka taagan mustaqbalka fog mooyaane iminka inuu ku filan yahay yaynu maanta daafuraynaa waxaa mashruuca qayb ka ahaa oo inaga caawiyey sanduuqa s d f somalilan muddo badan buu soo socday sidaa awgeed waxaan leenahay dadka ku nool degmada boorama maanta wixii ka dambeeya waxaad helaysaan biyo ku filan magaaladii boorama waxaa kaloo nuga mahad celinaa shirkadda shaaba dadaalka badan iyadnoo gashay in adeegaasi ay dadka soo gaadhsiiso wasiirka wasaaradda biyaha ee somalilan cali maxamed xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaqaalaha ku baxay mashruuca biyaha ee lagu kordhiyey nidaamka adeega biyaha boorama iyo qaybaha uu ka kooban yahay mashruucani mashruuca imika aynu furaynaa waa saddex ceel oo riiga oo imika cusubo isaga lama furaya ee hadda la dhagax dhigaya extension baa loo sameeyey sidii imika wasiirku sheegayay qorshayntu afar iyo toban kilomitir oo beeba oo kii waliba labiyo toban inch yahay laba taangi oo saddex boqoloo mitir cuba kii kastaaba qaado xarunta biyo soo saarka ee sararka iyo iskuul lagu caawiyey dadka deegaanka ah oo isna laba fasala mashaariicda intaa leeg waxaa ku baxay lix milyan oo dollar waaantaynu maanta u joogno kuna xisaabtama in maanta dee intan baahidu kuma dhammaatee wax kaloo badanna way idiin soo socdaan insha allahu iyadiiyo mashaariicda kaleba biyo ballaarinta loo sameeyey magaalada boorama waa mid ahmiyad gaara ugu fadhida bulshada ku nool magaalada boorama oo tirada dadkaygu aada u kordhayo sanadba sanadka ka dambeeya sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici oo xafladda mashruuca xadhigga ka jaray wuxuuna u mahad ceshiy cid kasta oo ka qayb qaadatay deeqda mashruuca sida sanduuqa horumarinta somalilan
mashruucaasi oon maanta si rasmiya u daafurayno wuxuu muhiimad weyn u leeyahay magaalada buurama iyo ummadda babliishka degan ama dadweynaha degan oo aada mooddo in mar walla nambarkoodu kor u sii kacayo islamarkaana baahidooda biyona ay aad iyo aad usii kordhayso waxaan adabakeshkan uga faa'iidsanayaa inaan u mahadnaqo cid kasta oo ka qayb qaadatay shaksi iyo hay-ad hadday tahay gobolka iyo degmada hadday qaranka tahay waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa hay-adda unisheef oo aan odhan karo waa hooyada biyaha boorama madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi saylici wuxuu kula dardaarmay shirkadda gacanta ku haysa adeega biyaha ee magaalada boorama ee la yidhaahda shaaba iyo dadweynaha ku nool magaalada inay ilaashadaan qalabka iyo biyaha lagu soo kordhiyey nidaamkii adeega biyaha ee magaalada baadhitaankii la helayay ceelasha ama in la helo welfi labaad ama kofer labaad waxay soo qaadatay sideed sannadood bay soo qaadatay marka hawl yar kumayn biyahani marka lagaa laisku geeyo labada s d f one iyo s d f two biyo lacag biyo la geliyey meesha ugu qiima ugu badan ee la geliyey inay tahay magaalada boorama sidaa darteed waa inay la xafito oo la ilaaliyo oo la dhowro hadday qalab tahay iyo hadday tahay biyo la tashiisha mashruucan ayaa deeqdiisu ka timid hay-adda s d f oo ah sanduuqa horumarinta somalilan oo ay dhaqaalaha ku shubaan dhowr wadan oo reer yurub ah oo ay ka mid yihiin boqortooyada ingiriiska iyo denmark biyaha magaaladu cabto ayay ku soo kordhin doonaan qaybtan cusub ee biyo ballaadhintu saddex kun oo mitir kuyub halka ceelasha hore biyahoodu ahaayeen lix kun oo mitir kuyub taas oo dabooli doonta baahiyaha biyaha ee ka jiray magaalada iyo kuwa sannadaha dhow haashim sheekh cumar good v o a boorama